waa meel u dhexaysa damada buura kamid a baydhabo ma garat maxaa la yidhaha magaceeda goobta lug habar lug habar waayahay haddii aada sharaxaad naga siiso sidee wax u dhaceen ama weerarku siduu dhacay weerarku wuxuu dhacay nimankii nabaaddiidka ahayd baa wadada jidgooye ku sameeyeen baa naloo soo sheegay bal ayagian weerar ku soo qaadnay waayahay marka jidgooyay sameeyeen mise idinkaa weerarka qaaday weli ma kala cadda sidee wax u dhaceen waa runtii isku hor imaad ba-an baa ka dhacay waa labada dhinacba khasaare baa soo kala gaar waayahay khasaarahoo kale markaa intuu leeg yahay dhinaciinoo kale intee khasaareedi soo gaadhay se iyaga ma ka warqabtaa waa ku warqabnaa anaga waxaana ka soo gaartay dhanka in afar dhimisho ah iyagana toddoba dhimisho ah waan gartay marka weerarka al-shabaab baa idinku soo qaaday oo idinkuran waad iska difaacdeen mise ciidamadiinoo socda ayay jidgooye u sameeyeen jidgooyi bay sameeyeen waa iska aabin jab weyn baa ka gaaray maxaad maxaad ka wadaa jab weyn baa ka gaaray haday dhimashada dhimasho dhaawac fara badan baa kasoo gaaray meesha waayahay marka waa tiro aad idinku xaqiijiseen ood aragteen miya mise waa sidaad warka ku helaysaan ma xaqiiq waayo waa waa xaqiiqa waayo wax jiro waayo waayahay marka maxaa keenay in ay weerarkaydi ku soo qaadaan ma hore goobta dagaalaha hore uga dhacay mise waxa weeyaan ciidamada waad ku ogeydeen inay iyagu meesha ku sugan yihiin oo sidaasunba weerar ku yimi waana loo sheegay inay iyaga saaka meesha ay soo degeen baana loo soo sheegay weeraraan kasoo qaadnay anagana ma garat hadda meeshaas anagaa joogna anaga barkii aan fadhina waayahy marka hadda dagaalkii waa qaboobay mise weli waxbaa socdaa ugu qaboobay way carareen ma garat waan gartay gacan ku haynta goobtii dagaalku ka dhacay oo kale hadda ma idinkaa jooga mise weli ciidamadii shabaab iyaga ahaan waa kusii sugay sacaddaan sacaddaan ila hadlaysa anagaa joogna meesha bartaas anagaan kusugannahay ma garat waan gartay marka xagge iyagii ku sugan yihiin ka warqab ahaantiina ama intaad ka war haysaan way carareen laba dhinac ay ka kala baxeen waan gartay maxaa imika haatan haddaynu eegno weerarkan keenay ma howlgal ahaan aada ciidama ciidamadiinu wadeen oo aad goobta aad ku sifaynayseen ood ammaanka ku sugayseenba mise kadib markii weerarkoogu dhacay baad idinkuna dib weerarkan u qaadeen maya de meesha waayahan dambeba waa howlgalaa ka socdeen waxaana loo soo sheegay aan warbixin ka helnay saaka aroortii hore meel wadada u dhow inay iyaga soo degeen bana loo soo sheegay sidii aan weerar ugu soo qaadnay hadda maxay tahay tallaab ilaahn waa ilaahna waa nagu guulaystay waan gartay hadda ma hadda maxay tahay tallaabada xigtaa ma halkanaa ciidankiinu aad ku sugnaanaysaan mise dabcan waad sii wadaysaan howlgalkiina iyo inaad ka daba tagtaan hankana waan ku sugnaanaynaa waana kasii daba tagaynaa mana laga xari doono waan gartay guddoomiye markaynu eegno muddooyinkai ugu dambeeyey weeraradan iyo weliba dagaalada noocan ah ee al-shabaab iyo ka dhex maraya ciidamada maamulku way soo noqnoqonayaan waana da wax socday maxaa jira imika tallaabo ahaan ama qorshe ahaan dee maadaama ay soo noqnoqdeen lagaga feejignaanayo amaba looga hortegayo ma jiraan qorshahaas waa jiraan qorshe badanaa jiraan koley waa niman oo ummadda islaamka ay u diidan inay harsadaan waaye bal insha allah mana kasii hari doono waa sii wadayna howlgalada hadii la eego inta ka warqabkaaga ah iyagu meesha hadda ay ku sugan yihiin magaceeda ma garan karnaa meel hadda koley meel fog bay ka yimaadeen waa wayna sii carareen sidana loo sheegay hadda sida dadka reer miiga noo sheegeen ayagoo dhaawac iyo qashankooda ay wataan oo baaburo meelaha ay ka karaysan oo sii socdaana naloo sheegay meel fog bay ka yimaadeen ma garan agabka kala duwan iyo gaadiidka iyo siday wax u dhaceen iyagana wax kalood gacanta ku dhigteen ma jiraa mise waxa weeyaan dhimashada iyo dhaawacaas umaad ogtiin qoryaa jira aan kasoo furunay oo inte leeg ilaa afar qori waxaana maqalnayada inuu jiro inuu nin taliyihii ku jiray dadka ku geeriyooday weerarkaasi warkaasi maxaa ka jira
warkaasi u jira uu geeriyooday magaciisa iyo darajadiisa manala wadaagi kartaa waa gaashaanla dhexe gaashaanla dhexu ahaa marka ciidamada qeybteebuu ka tirsanaa se si u geeriyooday ciidamada dagaaltamay ku mid ahaa